waxaan rabaa maanta maadaama ay tahay maalinta maalinta loo asteeyey ka hortagga tacadiyada wariyaasha ka dhanka ah waxaan rabaa inaan farriin u diro meedhiyaha soomaalida gaar ahaan kuwa gobolka kan war saxaafaday innagu maanta waxaynu la xusayaa inaan wariyayaasha loo geysan tacaddi innaga laftigeennu tacaddi yaynaan geysan oo yaynaan qayb ka qaadan colaadda iyo nacaybka iyo kala kaxaynta iyo kala qaxinta dadka soomaaliyeed ee magaaladakan ku nool iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed aynu joojinno oo ha la joojiyo meedhiyu ha joojiyo inuu abuuro nacayb dadka dhexdiisa ah kala fogaansho wax walba inuu ku wanaagsan oo waxaynu ku deeqan dadka wadajirkiisa nabadgelyadiisa wada noolaanshihiisa intaasaa ina deeqda dadka soomaaliyeed oo la kala qaxiyo colaad iyo nacayb lagu kala beero wax ayaynoo faa'iidanaysa maleh waxaa weeye dadkaanu meel ma kala aadayaan waa isku dhan yihiin innagu yaynaan qayb ka noqon oo yaynaan la mid noqon labada askariyo xabadda isku ridahaya tooda waxaa laga yaabaa inay kooban tahay laakiin innaga dadka maatadaa iyo dadka soomaalida iyo dadka oo dhan bayna dhegaysanaya ilaahay intaynu ka baqno mihnadeenna aynu danta guud iyo wadajirka iyo nabadda iyo muslimnimada iyo soomaalinimada aynu uga shaqayno intaas aynugu soo gabagabaynayaa waana mahadsantiin